in ka badan konton iyo shan caruur oo ku nool kaamka barakacayaasha qaxarre oo ku yaala xaafadda kooshin ee magaalada beledweyne ayaa loo qeybiyey deeq dhar ah oo loogu talagalay inay ku ciidaan deeqdan dharka ah ayaa waxaa iska soo aruuriyey maamulka iyo ardayda dhigatay iskuulka ilays ee beledweyne maamulaha iskuulka ilays ustaad bedel cali xaashi ayaa ka waramaya deeqdan dharka ah ee ay bixiyeen waxaan booqasho u imaanay maanta kaam qaxarre oo runtii aysan ahayn mararkii ugu horeysan imaanay balse horey waan usoo booqanay kaamkan maantana waan imaanay runtii hadafkii ujeedkan maanta wuxuu ahaa maadaama bishii ramadaan ay gabagaba tahay aan ognahay xaaladaha ay ku sugan yihiin ama yacni dadka ku nool kaamka xaaladaha ay ku sugan yihiin anigoo weliba evaluation ku samaynay ama qiimeyn ku samaynay kaamka dadka ku nool gaar ahaan weliba haddii ahaan lahayen agoon haddii ahaan lahayen kuwa taagyar haddii ahaan lahayen kuwa baahiyaha gaarka qaba runtii waxaan soo booqanay kaamkan qaxarre anigoo ugu targalnay inaan u samaynay ciidayn si markaasi mutawaafnimo ah oo yacni markaasi deeq markaasi ugu timid ardayda iskuulka ilays runtii waxaa soo booqday kaamkan ardayda iskuulka ilays qaybahooda kala duwan haddii ahaan lahaayeen kuwa markaasi sagshanada kale ah caafimaadka guud ahaan dugsiga ilays runtii wuxuu ka danqaday misna uu ka jawaabay marka uu arkay kaamka beledweyne kaam ka mid ah in markaasi ay ka jirta xaalad markaasi sida kaamka uu noo soo gudbiyey xaalad biil'aaneed iyo xaalad kale markaasi oo ah hadduu la yidhaahdo masquul la'aan maanta waxaan soo horumarinay oo runtii aan ka jawaabnay maadaama bisha ramadaan gabagaba ay tahay ilmahan markaas agoomanka ah ama yacni rajooyinka ama kuwa baahiya gaarka qabane ee macnaha muhiim tahay in laga farxiyo runtii farxaddoodaan soo horumarinay insha allahu tacaala waa rajaynaa baahiyo badan kaamka uu qaban inaan qayb qaadan doono inta tabartayna ay tahay runtii maanta waxaan u samaynay ciideyn ilaa dad gaarayo konton shan runtii waa dareemaynaa ilmahaasi maanta waxay isugu jireen kuwo markaas agooman ah kuwo taagyar iyo weliba kuwa markaas baahi gaar qaba insha allahu tacaala intaas tiras tir ka badanna waan jeclay inaan siino marka bidnillah karim insha allahu tacaala waan rajaynaa inaan qayb qaadan doono mar kasta marxalad taagan ee kaamka haysta insha allahu tacaala balse dadka maanta aan siinay ciidaysiga wuxuu ahaa konton iyo shan qof uu ahaa insha allahu tacaala qaar ka mid ah waalidiinta dhalay caruurta loo qeybiyey dharkan ayaa ka mahadceliyey waxaa lii dhahaa bacwaan maxamed cali iskuulka waa u mahad celinaynaa iskuulka ilaas dhar ayna siiyeen ilmaha waa noo ciid siiyeen waa mahadsan yihiin ilaahay khayr ha siiyo maasha allah waa ku faraxsannaane iskuulka ilaas siday carruurta noogu iisiiyeen maanta carruurta iska tabaalaysan iyo agoomanka si fiican ayay noogu iisiiyeen way noo keeneen way ku mahadsan yihiin ajir iyo xasanaad aan la soo koobi karin allah ka siiyo waa mahadsan yihiin beriga waxay noo keeneen dhar ciid waa mahadsan yihiin ilaahay asiyo qaar iyo xasanaad waana ku mahadsan yihiin